waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashinka noocyadiisa kala duwan ee suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sare u kaca ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo noocyada kala duwan ee raashinka sida bariiska baastada burka iyo saliidda waxaana loo sababeynayaa sare u kaca kadib markii ay hakad ku yimaadeen gaadiidkii keeni jiray raashinka magaalada beledweyne qaar ka mid a ganacsatada raashinka iibiye ee ku nool magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey waxa sababay isbeddelka ku yimid qiimaha raashinka noocyadiisa kala duwan beledweyne waxay kaga yimaadaan dekeda boosaaso berbera iyo muqdisho saddexaasay kagala yimaadaan waana raashiin aada u tayo sareeya sarakac aada u weyn baa jiro sababtoo ah sokorta waagii hore waxaa la iibin jiray soddon iyo sideed hadda halkii u maraya laba iyo afartanka ishkii ariiska afar iyo soddon buu ahaa hadda waa shan iyo soddon waxaa ku soo haray burka afar iyo labaatan iyo bar shan iyo labaatan buu ahaa haddana waa toddoba iyo labaatan iyo sideed iyo labaatan saliidoo kale waxay ahayd toddoba iyo labaatan iyo bar iyo sideed iyo labaatan wax ku dhow haddana waa kow iyo soddon sarakac aada u weyn baa jira badeecada radio beerol ku dhowahay magaceedu waa axmed cali xasan kana mid ah dadka wax ku iibiyo magaalada beledweyne khaasatan dadka iibiyo raashinka noocyadooda kala duwan markaba qaarkan waxaan ku iibinaa raashinka iyo agabyada noocyadooda kala duwan ee dhankaas iyo cunnada la xiriiro raashinkan inta badan aan iibino noocyadiisu kala duwan waxay noogu yimaadaan dhankaas iyo caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho marka waxay nooga soo degaan dhankaas iyo muqdisho raashinkan noocyadoodisa kala duwan kuwaas oo muhiim u ah nolosha bini aadamka wallaahi kolley caqabada haddaan kala kulanay ma arkin intaan raashinka iibinaynin laakiin soomaalmar dhaxa caqabado waa ay kugu dhici karaan oo marar qaar waddooyinka ay xirmi karo oo raashinka sare u kacaya ku yimaadi karo marka markii waddooyinku ay xirmaan oo kale ama xilliyada fatahaadada oo kale ama xilliyada roobaadka oo kale xilliyadaas ayaa dadka caqabada lagala kulmaa oo raashinkii wixii la iibinay qiimihii uu isbedelaa marka xilliyadaas ayaan caqabad la kulana mogi inta badan caqabada kale ma kulano ma jiraa isbedel ku yimid qiimaha la iibi raashinka isbedelkaasina sideeba bulshada u saameeyay horta bulshada inta badan xilliyada waddooyinka ay xirmaan oo kale saameyn waa ay yeelanayiin anaga haddii anagan aan nahay saameyn oo arkayna bulshadana sidoo kale saameyn way ku yeelanaysaa marka inta badan wixii saameyn ama caqabado yimaado waa iska wada xalina oo bulshada